halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha lixaad ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada aad idaacadda maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah toban qof oo ka kooban dumar iyo carruur ayaa ku sumoobay caana ay cabeen miyiga xingalool ee gobolka sanaag magaalada bandarbaylaa qoysas ka soo cararay abaaraha oo bannaanka magaalada soo degaya magaalada muqdisho kulan lagu soo bandhigayay kheyraadka beeraha soomaaliya iyo waxaa sidoo kale looga faa'iidaystay dhallinyarada haysata fikradaha ganacsi iyo ganacsatada in laysku baro waxaad kaloo idaacadda maanta ku maqli doontaan xubinta qiimaha xoolaha barnaamijka dalandool aan uga hadalna halisaha tahriibka waxaynu ku soo qaadanaynaa sheekada wiil dhallinyaro ah oo shan iyo toban dal tahriib ku maray waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha balse marka hore kusoo dhowaada warka arrimaha biniaadantinimada uu inoo aqhriyo waryaheenna maxamed cabdulqaadir socdaal
warbixin ay soo saartay hay-adda yunisef ayaa lagu bidhaamiyey sida ay tahay inay u wajahaan macallimiinta ardayda qaxootiga ah ee la nool xaaladaha shooga ah kuwa oo soo maray nolol adag tan iyo markii ay dalalkooda ka soo tageen hay-addan ayaa daraasadda ku ogaatay in ardayda shooga la nool ay tiradoodu u sara kacday labaatan iyo shan boqolkiiba tan iyo sannadkii labada kun arrintan ayaa loo sababaynayaa culayska nololeed ee haystan ardaydan iyo rafaadkii ay ku soo mareen jidkii dheeraa ay u soo marayeen inay nolol wanaagsan helaan taasi oo aanan wanaajinaynin heerka waxbarasho ee ardayda iyo niyadda ay u hayaan waxa ay tusaale u soo qaateen khubarada daraasaddan sameeyey qaxootiga suuriya qoraalka ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in macallimiinta loo tababaro heer ay ardaydan uga bixin karaan xaaladda ay la nool yihiin midooda yurub ayaa koonfurta suudaan ugu deeqay lacag dhan afartan iyo siddeed milyan oo yuuro ah taasi oo loogu talagalay adeegyada arrimaha bini'aadinimo in lagu fuliyo midooda yurub ayaa sheegay inay ugu dhawaaqeen lacagtan si ay ugu caawiyaan dadka barakaca ah ee nugul kuwa oo ku nool gudaha koonfurta suudaan dagaaladii iyo qalaasihii cuslaa ee ka dhacayay koonfurta suudaan ayaa sababay in ku dhowaad laba milyan oo qof ay noqdaan dad barakac ah halka toddoba milyan ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah afartan iyo siddeedan milyan ee lacagta yuurada ayaa imaanaysa asbuucun kadib markii hal milyan oo yuuro ah loogu deeqay koonfurta suudaan si ay uga hortagaan fayraska cudurka ebola warkii aad kala socoteen idaacadda ergo dhegaystayaal oo naga intaa cidda uu warkayaga sheegay waxay dib uga daalacan karaan bartaannu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g markana aan dib idinkugu celiyo cabdifataax maxamed mukhtaar iyo idaacadda qaybaheedii kale
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdulqaadir socdaal halka aad weli nagala socotaanna dhegaystayaal waa raadiyow ergo toban qof oo ka kooban dumar iyo carruur ayaa ku sumoobay caana ay cabeen miyiga magaalada xingalool ee gobolka sanaag dhowr jeer oo hore ayaa dhacday in caano sidan oo kale ay ugu sumoobaan dad kale waa maxay sababta soo celcelisa in dadka caanaha ay ku sumoobaan dokhtar maxamed cali shire oo ka shaqeeya cisbitaalka ku yaala xingalool ayaa ka jawaabaya waxaana uu waramay waryaheena radio ergo maxamed saalax runtii horta nin yahow waad og tahay oo wasaaradda xanaanada xoolaha tallaalay soo dirtaa kala duwan tallaalada ay soo dirto dee saameyn bay ku yeelanayaan dadkii dadkii waxaa laleeyahay cadkii ha cuninana caanihii ha cabinina shuruudo badan oo xanaanada xoolaha fuli fuliya tidhaahdo baan la fulinayn taasaa waxay keentay in dadkii baahnaana ay caanihii iyagoo deg deg ugu baahanna ay markaba isticmaalkooda iska bilowdaan arigoodii inay yidhahdaan waa iska qalqalanaynaa oo dee waxba ina yeeli mayso muddadii wasaaraddu u astaystayna ay kasoo horumariyaan taasaa waxay keentay in saamayntii ay baadiyaha ka timaado deetana dadkii kale saamayso waayo iyagoo aan qaadan taladii wasaaraddu istay sidaasaa saamaynta kusoo gudbaysa waayahay maxay tahay taladaada iyo wacyigelintaada aada halkan dadka u marinayso ee ku dhegaysanaya ee xoololeyda ee miyiga jooga si ay uga hortagaan inaysan waxyaabahan oo kale la soo darsin ama ugu sumoobin caan
taladan hadda hal goodbisanaya ama fariinteeda gaarka ah waxa weeyaan runtii xaanaha xoolaha marka xoolaha laydin tallaalo runtii waxaan leenahay dadka reer baadiyaha ah ama dadka xoolo dhaqatada ah xoolaha marka la tallaalayo runtii waxaan jecel lahay waanada iyo dee taxadarka iyo qolada idin tallaalaysa waxa ay idinkula taliyaan runtii ha dhaafinina haddaad dhaaftaanna runtii waxaa imanaysa khasaare ka badan intaas oo waxaa imanaya inay dadkii usoo gudiso xoolahana waxa lambar bay leeyihiin wasaaraddu qaab bay uga shaqaysaa waxay leeyihiin dee maamul iyo maarayn marka runtii waxaan lenahay dadka dadweynaha ku nool ee baadiyaha ama xoolo dhaqatada ah neefka la tallaalo ama laydinkala ballamo ama cadkiisa caanihiisa nooc walbaba ha noqotee runtii inaad ka taxadartaan oo ka digtoonaataan oo waxa wasaaraddu idinka digaysa waa wax saamayn kule bulshada bulshadiina hadday sii saamayso de waa khatar xataa iyaga laftigooda inay saamayn ku yeelataa dhici karta waxaad arkaysaa xoolo lasoo calaamadiyayo saylada joogo oo la iibinayo calaamadii tallaalkuna ku taallo hadday doonto oo cad iyo dee cad loo soo iib keenay runtii waxaan jeclaan lahaa in reer baadiyuhu ka faa'iidaystaan oo yidhaahdaan intaana noo tallaala intaana nala suga runtii dee xaaladaana waxaan jecelahay wasaaraddu inay ku adkayso oo tidhaahdo qof kasta oo ay u tallaalaan bishuruud walaalow xoolaha ha gudbin in kala had dallawada dawaanu ku mudaynaa mudday qaadanaysaa muddada haddaadan sugi karayn inaad kasii isticmaashid gaar ugala bax hadday caana tahay iyo hadday cad tahay taas inay kula taliyaan weeyaan qofka magaalada jooga maba ogaba waxa loo soo listay because of dee qof baadiyo jooga caagad kusoo miisay caagad duulaysuun baad soo gelaysaa taasaa waxay keenaysaa inaanu qofkii war badan hayn hadduu ogaan lahaa neefka in la tallaalay dee magacabian laakiinse dhibtu waxay ka timi isagoo aan ogeyn sheela-aan bay ugu soo gashay ogaasha la-aan jiran waxay keentay inuu xanuunkaa ka qaado ay saamayso deetana uu noqdo qof cisbitaal la dhigo oo xaaladiisu khatar gaadho ama sigatoba
waayahay doctore dadka qoysaska shalay ee laydin keenay ma sheegeen in xoolahooda dhowaan loo tallaalay oo ay arrinta xaggaa u aanaynayaan
maya dadkaasi tallaan nooma sheegin laakiinse waxay noo sheegeen caana naloo keenay baanu waxaana naga soo gaadheen caana naloo keenay runtii caanihii markaanu sii dabagallayna kolley geel laga soo lisay waa la sheegayaa oo laleeyahay waa la tallaalaa anyhow si kastaba ha noqotay caanaha saamayn suneedun baa gaadhay ama dadka ay ku waxyeelo kaga soo gaadhay nooc kasta ha noqotee
waayahay hadda waa ku guulaysateen sida aad sheegtay dadkan in aad badbaadisaan oo daweysaan maxay tahay tallaabada tan xigta oo hadda ay ay qaadayaan ama aada u samaynaysaan ma la celinaya mise si kale
tallaabada dambe aanu qaadayna waxa weeyaan dadkan horta alxamdulilah ilaahay baa badbaadiyey ilaahay baana wax badbaadiya tallaabada dambe aan qaadayna waxa weeyaan inaan waxyigelin ka bixino on idhaahno dadka xoololayda ah ee waxa weeyaan baadiyaha jooga xoolihii laydin tallaalay bishuruud dadka ha siinina muddadii laydinku sheegayna ha dhaafinina oo waxa weeyaan ha iska soo lisinina saaraddu idinkula ballantay ama tallaalku uu yahay oo laydinku adviceka laydinku siiyey talabixintana raaca si aan dadkeenuna saamayna ugu iman idinkana dhib idinka soo gaadhin
waayahay doctore ka waran si kooban ugu dambeyntii xaaladda cusbitaalka magaalada xingalool dabcan hadda waxaa sheegtay in dawadii oo kale intaa isku filaysin laakiinse hadda wixii ka dambeeya aysan haysan
horta cusbitaalku dee runtii wuu shaqeeyaa shaqadiisuna waa wel dawadiisuna waa dee waa timaadaa wixii loo soo qaado oo wasaaraddu soo siiso laakiinse dee dawadan baxday runtii waxaan u baahan nahay in bayskeedii naloo soo buuxiyo sida ugu dhaqsaha badan oo nalooku daro waxa weeyaan sida hor ugu horeyso emergency-ga ah dawaduna dee intii ku fillayd waan sii isticmaalnay laakiinse booskeedii wuu maqan yahay wasaaradda waxaan leenahay deg deg hawla soo gaareen wixii dawa ah faleenba hadday tahay dawooyinka kale hadday tahay waayo dawooyin badan oo aan cisbitaalka olin baa jira oo aanu kasoo qaadanaynay suuqa marka runtii dawooyinkaana waxaan rabnaa wasaaraddu bal inay nala sheer garayso oo de wixii ay ka heli karto inay nooga soo gudbiso saasaan wasaaradda iyo dadkay dhegeysanayaba ugu gudbin lahay aad ayuu u mahadsan yahay dhakhtar maxamed cali shire oo ka tirsan cisbitaalka xiingalool oo u warramayey waryaheena raadiyo ergo maxamed saalax halkaaad nagala socotaana dhegaystayaal waa raadiyaha arrimaha baniaadantinimada ee ergo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waxaynu ku guda jirnaa qaybihii hore ee idaacadda haatanna kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa qadka si toosa ugu jira wariyaha raadiyo ergo ee magaalada burco sadiiq yuusuf qalaf waxaana marka hore weydiinayaa sadiiq wax lagu kala iibsanayo suuqaas maanta xoolaha cabdifaaxow aad baad u mahad aad baad u mahadsantahay saaxiib qiimaha saaka iyo siirada burco haddaan kaaga warramo waxaa lagu kala iibsanayaa waa geela iyo adhiga heerka koowaad ee waxaa la kala iibsanayaa toddoba boqol oo shilinka somalilan heerka dhaxana lix boqol oo shilinka somalilan heerka u hooseeya ayaa siyada xoolaha ee magaalada burco gaar ahaan daabaxa lagu kala siisanayaa saddex boqol oo shilinka somalilan waxaa iyadana jira orgi loo iibgeeyo cunaan oo la kala siisanayo sagaashan doolar ilaa iyo sideetan doolar ariga cunaan baa loo iibgeeyaa waxaana iibsada niman dilaaliina oo reer burca ah iyo ii sheegay cabdirasaaq maxamed axmed oo kamid ah dilaaliinta siyaarada xoolaha ee magaalada burco dhinaca geela geela heerka koowaad waxaa la kalifsanayaa sideed boqol oo doolar oo shilinka geela heerka koowaad waxaa la kalifsanayaa sideed boqol oo doolar heerka dhexana waxaa la kalifsanayaa lix boqol oo doolar halka heerka u hooseeya oo ah qaalimada cutiinka ah la kalifsanayo saddex boqol oo doolar waxaa iyaduna jira geela dhaqaalka ah oo burco saaka oo simcaha lagu kala siisanayo heerka koowaad kun iyo laba boqol oo doolar halka heerka dhexena la kala siisanayo sagaal boqol oo doolar heerka u hooseeyana waxaa siirada xoolaha ee magaalada burco lagu kala siisanayaa toddoba boqol oo doolar waa geela dhaqaalka ah siirada xoolaha ee magaalada burco laguma kala iibsado lo-da iyo dameeraha waxaa keliya oo siyada xoolaha ee burco yimaada waa geela iyo ariga arigu waa daadaxa iyo ahminka iyo geela dhaqaalka ah iyo geelaas burco lagu qalo intaasaa markaa burco la keenaa laakiin lo laguma kala iibsado siyada xoolaha ee magaalada burco hanaanka guud ee suuqa xoolaha ee siyada xoolaha ee magaalada burco sideedii iska caadiga ahayd ayay ahayd waxba kuma soo kordhin marka laga reebo arigaas cunaan loo rarayo ee daadaxa ahminka ah ee ordida u badan sideedii caadiga ahayd ayaa siyada xoolaha ee magaalada burco uu arigu u imanaya waxaana lagu jiraa cabdisaax walaal wakti barwaaqo ah oo ay xooluhu aada usoo go-ayaan oo sirada la keenayo markaa sideedii caadiga ahayd buu qiimahoona uu yahay arigana loo kala iibsanaya tarokac badan oo la taaban karo ma jiro neefka ugu sarreeya ee daadaxa aan kuu sheegay hore toddoba boqol todoba boqol oo kun oo shilinka somalilan ayaa lagu kala saraya halka heerka ugu hooseeyana saddex boqol oo shilinka somalilan uu marayo marka waxaa la odhan karaa waa iska dhexdhexaadkii hore ee siyada xoolaha ee magaalada burco ariga daadaxa uu ka marayey marka laga reebo ariga ahminka ah ee cumaan iyo yeman loo dhoofiyo ee sagaalka sagaashanka doolar lagu kala sarayo burco cabdixow siyada xoolaha ee magaalada burco intii gugan oo barwaaqada ah ee xooluhu yimaadeen xoolo fara badan baa siyada imanaya oo la soo iibgeynaya xooluhu xoogaa sarukaca wuu ku jiraa oo siyaradu way aada u camiran tahay oo xoolaha aad baa loo keena aad baa loo keenayaa oo waxaa laga baxay waktiga abaarta marka maasha allah siyaradu aad bay u camiran tahay
halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa ergo haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dalandool ee aan uga hadalno halista uu leeyahay tahriibka waxaan ku soo qaadanaynaa wiil dhallinyaro ah oo tahriib ku maray shan iyo toban dal waa maxay sababta waxaan uga bogan doontaan dhegaystayaal barnaamijka oo inoo soo jeedinayo wariyaha ergo maxamed xasan
kulanti wacan dhegayste kuna soo dhowow barnaamijkeennii dalandool barnaamijka dalandool oo aan uga hadalno halisaha tahriibka waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa sheekada cumar maxamed axmed oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool waddanka koonfur afrika oo markiisii horena ku galay tahriib wuxuu horay ugu soo maray tahriib shan iyo toban waddan ugu dambayn wuxuu ku soo laabtay magaalada johannesburg oo uu tahriibka markiisii horeba ka bilaabay wariyaha ergo ee magaalada nairobi cabdifataax maxamed mukhtaar ayaa khadka telefoonka uu ugu warramay waxa uuna wax ka weydiiyey safarkiisa dheer ee tahriibka halka uu ka bilowday waraada safarkii ugu horreeyey waxaan ka bilaabay horta buufis yurub ay kale intaan ka baxay waxaan tegay waddan la dhaho russia caasimadiisa moscow two thousand sixkii waxaan ahay dhalinyarta dugsiga sare dhamaystay oo markii maxkamadaha la riday dugsigooda sarafiinaan examinationkii tekelayay markii imtixaankii aa kalnay wadankii ethoobiyaana soo kalay marka wadankii buufisa meeshii ugu qabtay yurub iyo dhulkaasaa rabaan dhahay soomaaliya waa kasoo tegay waxaa imid kenya waa gartee marka kenya imid adiga yurub buufisaa raadiyey oo ii suurtageli weysay oo inaan helo meeshii aan ka helo inaan yurub ka aado waan joogay marka kenya saa u joogay buufiska yurubka markuu hirgeli waayo waxaan dhahay wadamada horumarsan wadankee tagtaa south africa aa la dhaha xoogaa shaqaa ka jirto nololaa ka jirto marka south africa aa tahriib usoo aaday tanzania iyo wadamo badan iyo malawi iyo wadamada adigaa south africa inta udhexeysaa soo maray marka markaa usoo aaday ilaahay wu nabad keena baraader rasaar kadib laba bil kadib adiga kulleyba safar safar dheer oo waa isigana safar oo qosol qosol ma ilaahay wu nabad keena ma karat intaad safarka kusoo jirtay dhibaatooyin noocee aad la kulantay maxaase aragtay wallaahi niyo waxaa igu dhibaato badnaa markaa soo africa usoo taariibayay markii aan ka tegayna malawi oo aan soo maraynay gambia waxaana la geliyey baabuur weyn oo xamuul ah oo baabuurtan iskaanyada la dhaho hoostiisa meelaha oo la geliyo kariibyada aana inta naloo dhigay baallo ulo aana la geliyo aana laku xiray adi ugu yaabka badnaa aan ku arko tahriibka kaasoo ah ma gara ugu dambeyntii waa imid south africa markaa imid waxay ahayd south africa meel waxaa liigay location ay dhahaan oo soomaalida badan ah ay ka shaqeeyaan meelaha dadkana lagu dilo meeshii anigu shaqo ka bilaabay meeshii sarfeef inaan nolosha la dagaalamo ka bilaabo marka meeshii adiga waxaan ka shaqeynayay sanad camal aan dad u shaqeynayay laba sano adiga sanad iyo wax kadib waxaa bilaabay inaan ganacsiyo iyo meeshii abaabulo oo ah wadankii fahmo marka markay wadankii fahmay dukaamaa furtay aniga wiililaa shirka noqonay kadibna two thousand eightki a waxaa nagu dhacday xenophobia oo dadkii markii ajaaniibta dadka la dagaalamayeen meeshaan kusoo weerar meeshii aniga liigu dilaba oo macnaha si oo jirdilo miirka igaga tegay adiga isbitaala meesha liiga cararay adigana ku naf bixin laakiin way igu jir dileen xenophobia south africa dhaceysa kadib maxaa dhacay marka udu meeshii aan iska joon magaaladii a imaaday magaaladii haddana ganacsiyi ka sameeyey adi wadanka anoo ku nool haddana waxaan tamacay sidaa aan wadankan uga faka lahay ma garata sidii marka waxaan ku aamin inaan yurub iyo wadamadan skandinavianka ee dhahaan inaan aado haye kadib maxaa kuu suuro galay maxaase caqabad xilligaa la kulantay safarkaagii dheeraase tahriibka halkeed ku martay maxaase kugu kallifay inaad tahriibto yo wadanka horta markaa ka tegey russian tegey wadankaana wadan aan ka shaqaysto ahay sidee ku tagtay russia kolleyba moscow aa tegey waa kasii tegay ukraine tiesa waxaan dekenahay hal sano camal waan gartay laakiin sidee ku tagtay south africa intaad ka tagtid inaad rush ka tagto waxaan ku tegay basaboor waxaan haystaa oo traffic mint oo south africa visa waxaan u qaatay wadanka marka sidaasaa ku tegay waxaad ii sheegtay inaad shan iyo toban dal in ka badan aad tahriib ku martay sidee dalalkaasna waa kuwee sideese kuugu suuro gashay shan iyo tobanka dal horta toban ka mid ah adiga waxaa waaye waa haddii aan kuu sheego waa brazil peru ecuador colombia panama costarica nicaragua intrus salvador guatemala mexico kadibna maraykankaa kale toban iyo ko wadankaasoo shan wadanna waa midooda sofiyeed markaa jooga yurub waan gartay maxaa kugu soo celiyey marka south africa south africa maxaa kugu soo celiyey oo aad weli tahriibe ku tahay oo awalna aad tahriib ku gashay yo south africa waa wadan aan fahmay sharcigana waa ku leeyahay marka waa wadan iska dhib badan oo dadka lagu dilo marka meel ka nolol fiicanama heshaa isdhaaya markaa ka degdegaya haddadaana kulli waa wadan xoogaa soomaaliya dhaamo bal inoo sharax dhibka iyo tahriibka intaa la eg adigoo maray south africa aad kusoo laabatay maxaa kadam sababta ka dambeysay south africa inaad kusoo laabatay maxay ahayd sababta ka dambeysay niyo south africa inaa ka dambeysay south africa niyo markaa imaanayay xoogaa wiil yar ahaay marka south africa waa wadanka xoogaa ku indha qaada marka waa wadan oo magaaladiisii dawgiisii iyo aan fahansanahay taasoo ah wadankan ugu soo noqday maraykan maraykankaa tagtay waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii dib loo soo celiyey miya ha dhalinyartii dib loo celisay tutosan ha sanadkii hadda tutosan november aan soo celiyey marka markaas markaas soomaaliya laidinka soo dejiyey dabcan sidee haddan adigoo muqdisho laidinka soo dejiyey oo dhalinyaradii labada kun iyo sideed iyo tobankii muqdisho miya toddobiyo tobankii muqdisho laga soo sideed tobankii shan adigoo labada kun iyo sideed iyo tobankii maraykanka lagaa soo celiyey haddana sidee ugu tagtay johannesburg tahriib mar kale tahriib ma u tahriibin markaasoo africa soo aadaayay siyaarada muqdisho ka soo raaca transit ethoopia ka intaa ku yimid sababto ah baasboor waxaan leeyahay transit media oo soo africa waan gartay hadda hadda noloshaadu waa sidee maadaama aad weli sood africa joogto may nolosheeda hadda maasha allah waa barahada nolosheeda way fiican tahay hadda wadankiyaa imid kiibaa shaqooyin u abuurtay marka alxamdulilah nio kolleyba waa noolaha in la noolaadaa muhiim hadda maxaad qabataa maxaase ka shaqaysaa sideese noloshaada u maaraysaa uber driver
aad ayuu u mahadsan yahay cumar oo ah wiil dhalinyaro ah oo shan iyo toban wadan tahriib ku soo maray cabdifataax maxamed mukhtaar ayuuna u warramayey guud ahaanna waa naga intaas barnaamijkeennii dalandool oo aan uga hadalno halisaha tahriibka
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
labadii bilood ee lasoo dhaafay magaalada bandarbeyle ee gobolka bari waxaa soo gaaraya qoysas ka soo cararay abaaraha iyo biyaraanta ka jirta deegaanka sida uu inoo sheegay guddoomiyaha bandarbeyla waxaa ka waraystay qadka tele waxaan ku waraystay guddoomiyaha qadka telefoonka waxaana ugu horreyn weydiiyey dadka imanaya tiradooda iyo sababaha ugu badan ee dhaliyey in haatan dadka ay soo gaaraan magaalada dad badan ayaa soo cororay joogtooda waxay dadku soo degeen magaalada nawaacigeeda markaa magaalada gudaheeda soo gasho ayaad arkaysaa daafaha magaalada ayaa ayaan u ogolaanay inay dhistaan oo ay ku noolaadaan halkaas qolooyin kalena iyaguna tuulooyinka qaarkooda iyaguna lamida ayay tageen waana hawlaha la xiriira dhinac abaaraha iyagoo muddo saddex sano roobaanu ka di'in roobabkii badnaa ee sanadka ka dahay soomaaliya ayan taaban marka taasi waxay noqonaysaa afar sano oo roob la-aana hadda xilliga kan aan kula hadlayana waxaa bilaabatay xilligii xagaaga dabaylo ayaa dhacaya oo dabaylo ayaa ka jira marka hawsha waa sidaas wixii anagu waanu ku taakulayn karaa waanu ku taakulaynaa dhinaca biyola-aantana waa ceelkii magaalada ugu weynaa oo jabay oo aan dadku ayan awoodi karin inay qof walba sooisiro biyo ayan awoodi karin taasina waxay sababtay inay dadku dushooda biyaha kusoo dhaansadaan kusoo xanaalaan ama isticmaalaan baabuurta ambooyadaha la yidhaahdo oo ay ka gataan qoysaska soo xarooday ee maanta la odhan karayo banaanka magaaladay soo degeen intee qoys waay sagaashan iyo shan sagaashan iyo shan ayaa lagu qiyaasa qolo kalena waa ii sheegeen in hadda boqol iyo toban ay gaareen laakiin mubaashir waa sagaashan iyo shan dadkaas marka maxaa ku kalifay inay soo xaroodaan oo ay tuulooyinka soo galaan iyo magaalada bandarbayla kulii baa ka dhamaaday dadka xoolala-aan ba haysa xoolii hadday dhamaadeen magaalada imaanaya waayo nolol magaalada ayay ka heli karaan inay ka shaqaystaan oo ka qabsadaan inay badda galaan oo kalluun ka doontaan waxaas ayay nolol raadin wey xoolaha ay wataan waa toban neef shan neef labaatan neef waxaas oo magaalada hareeraheeda u baaqaan marka taas ayaa ku kaliftay marka ay yimaadeen adinka doorkiinii maxaad u qabateen dadkaas annagu waxaanu wax ka siinay dadka waxyaaba laga arooriyay waxaanu siinay meelo bogcadaha oo ay ku noolaan karaan waa meelo ay degaan dhul ay degi karaan oo magaalada nawaxeeda hadaafeeda ayaanu nii intaas baad degi kartaan u cabiray oo ay degeen waxa kaleeto aanu siinay waxyaabaha naloo keenkeeno ama ama hay-adaa nagu deeqdo ama dadka canshuuraha laga qaado ahaatee ayaanu ku caawinaa oo sida waxaanu siinaa raashinka caadiga ah waxa kaleeto aanu siinaa caafimaadka sida daawada oo kaleeto ayaanu ka taakulaynaa waana ka warqabnaa laakiin waxaan anagu ku filanahay maaha waa dad u baahan in wax loo qabtoo lagu taa lagu taakulay dadkaas maxaa hoy u ah halkee bay degan yihiin magaaladana waxaa yeela bushash bushash ay dhiseen bay ku nool yihiin hoyseenna iyo bushashkaasay ku nool yihiin xaggee bay ka helaan marka waxyaalaha ay cunayaan iyo oo qutulyoonkii wallahi waxay samaystaan magaalada ayay mataqaanaa wax ka soo iibsadaan waxay kaleto taageero ka helaan dadka shacbiga ah bay taageero ka helaan waxaa kaloo jira wixii la keeno darsenbiyo hay-adaha marmar magaalada wax keena waxaasna waxbaan uga jaraa oo si gaaraan u siinaa waxaa kaloo jira dawladda hoose nafteedu canshuuraha dadka laga qaado waxbaa loo laga siiyaa adigu waa la taakulay laakiin wax ku filan maaha waxaan anagu dadkan ilaa iyo goormay soo xaroodeen oo ay soo soo galeen tuulada iyo iyo iyo iyo bandarbeele magaaladaba hadda waa xilligay ugu banaan xilliakan sanadkan two thousand nineteenka ee hadda aynu ku jiro sanadkaynu ku jiro ayaa ugu badnaa kan hore waxaa ka joogay magaalada dad gaaraya laba iyo toban qoys waa ka joogay bishan juun sanadkan liida bilowda hadda ugu dambeysay bay dadka badankiisu yimaadeen bishan juun bandarbeyla bishan juun ee hadda aan ku guda jiro dadka idiin imaaday tiradooda ii sheeg oo soo xarooday ilaa afartan iyo saddex afartan iyo saddex wey bishan keliya hadda hadda intii u dambeysay afartan iyo saddex weliba waa soo socdaan ilaa hadda bishan lagu guda jiro afartan iyo saddex qoys baa soo xarootay ha bishii ka horeysana intaa ileed baa soo xarootay waan gartay labadii bilood ee ugu dambeeyey hadeertaan tirada soo xarootay inoo sheeg oo bishan juun ay ku jirto siddeetan iyo lix ilaa siddeetan iyo toddoba waay siddeetan iyo lix ilaa siddeetan iyo toddoba waa magaalada keliya dadkaas waxyaabaha ugu badan ay ka soo carareen oo meeshan oo halkan ay u imaadeen waa maxay abaar weeye xooluhuna waa ka dhamaadeen xoolo la-aan baa haysa waxay la soo careen waa gaajo gaajay la soo careen iyo haraad iyo xoolo la-aan saddexdaas wey bandarbeylaha hadeertaan waxaa dadka deegaanka ay ka cabanayaan biyo la-aan biyo la-aantaas xeerka ay gaarsiisan tahay iyo dadkan saameynta ay ku yeelanayso ayagoo abaar ka soo cararay iyo haddana bandarbeylo oo biyo la-aan ka jirto waa maxay
inaga waxaanu dejinay meel fog ah oo biyuhu maraan oo ceel leh halkaasay iyagu badanaa u badan yihiin kuwooda ka durugsanna jirigaano iyo waxaas ayay dhaansadaan
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
qaybihii dhexe ee idaacadda ayaynu dhegaystayaal ku guda jirnaa laba sano ka hor hal gabar oo keliya ayaa wax ka dhigi jirtay dugsiyada waxbarashada aas-aasiga ah ee magaalada kismaayo laakiin waxaa hadda jaamacadda magaalada iyo dugsiyadaba wax ka dhiga koob iyo labaatan haween ah oo isugu jira kuwa jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka soo qalinjabiyey warbixintan waxaa soo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo axmed toronto waxaana soo jeedinaysa fawsiye cumar barre labaatan gabdhood oo macalimiin ka ah iskuullada iyo jaamacadaha magaalada kismaayo ayaa wax ka bedelay waxbarashada gabdhaha gaar ahaana kuwa dhigta iskuullada hoose dhexe iyo sare kuwaasoo kaalin fiican ka gala iskuullada sida uu reediyo ergo u sheegay agaasimaha waaxda tacliinta sare iyo farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali macalimiinta oo muddo sanad iyo bar ah shaqaynayay ayaa noqonaya tiradii ugu horreysay ee laga helo magaalada kismaayo waxaana ka hor jirtay hal gabar oo macalimad ahayd waxay macalimiin ka yihiin toban iskuul iyo laba jaamacadood iyagoo dhiga maadooyinka asaasiga ah iyo kuwa sayniska maamulaha iskuulka jubba ee kismaayo cabdi ismaaciil ayaa sheegay in wax badan ay kordheen buundooyinkii ay keeni jireen gabdhaha dhigta iskuullada taasoo uu ku sababeeyey in ay tahay in gabdho badan ay ku adkaan jireen maadooyinka qaar balse markii la keenay macalimiin dumar ah ay taasi meesha ka baxday oo ay gabdhaha macalimiinta ah dhinaca waxbarashada aad uga caawiyeen gabdhaha ardayda ah gabdhaha ugu buundada badan dugsiga dhexe waxay keeni jireen markii hore afar boqol oo dhibcood halka hadda ay keenaan lix boqol oo dhibcood dugsiga sare gabdhaha dhigta ayaa markii hore keeni jiray dhibco gaaraya toddoba boqol iyo labaatan halka hadda ay tahay sagaal boqol iyo siddeetan dhibcood waxaana ay galaan kaalmo fiican oo kuwa wiilasha ka sarreeya ifraax nuur cumar oo cilmiga bulshada ka dhigta iskuulka jubba ee magaalada kismaayo waxay sheegtay intan iyo markii ay maclimad ka noqotay iskuulkan ay toban gabdhood ku dhiirigelisay in ay waxbarashada kusoo laabtaan dibna u bilaabay waxbarashadoodii iyo shan gabdhood oo aan niyad fiican u haynin waxbarashada oo ay ku wacyigeliyeen in ay dhammaystaan waxay xustay in gabdhaha qaar ee waxbarashada ka haray ay ahaayeen kuwo la guursaday oo iskuullada uga haray cabsi ay ka qabeen in la dacaayadeeyo waxay sheegtay in maamulayaashu u sheegeen in gabdho ay waxbarashada ka hareen kuwana ay ka niyad jabsan yihiin taas oo ku dhalisay in ay hoolka iskuulka isugu yeeraan gabdhaha oo ay ku wacyigeliyaan waxaa kamid ah inaan isugu yeerno gabdhihii aan u wacdino aan u sheegno inay gabadha waxa walbuu ragga qaban karo waxyaalaha ad adag mooye waxyaalaha kale gabdhaha ay qaban karaan ayay ka mid yihiin inay dadka wax bari karaan akhlaaqdooda iyagoo fiirsanaya si wanaagsan inay dadku wax u gudbin karaan waxay barata aqoonteeda ay ku gudbin karto inaan meel isugu yeerin aa wacyigelina aan wax u sheegno gabdho badanaa aragna oo saasoo kale markay arkeen waxaa laga yaaba hataa iskuulla kale ay markay gabdhaha gabar macalin ay joogin iskuul kale ay arkaan ee la dhahay iskuulkaas gabar macalimada dhigta inay ku dhiiridaan iskuulkaas intay kasoo baxaan iskuulkan ay imaadaan maadaama gabar macalimada ay meesha ku arkaan xaggan ay ka heleynin gabar macalimada oo dhigta gabar macalimada iskuulkaas dhigta saas ajligeeda uga soo baxday iskuulkan u timaaday waxayna isaga bedeshay gabadha markay dugsi dhexeta gaarto waxaa laga yaabaa inay iska guursato markay guursatana iskuulka ay kusoo noqon weyso sababta ugu soo noqonaysa waxay tahay way guursatay galaash markay timaado ardada yani wiilal way joogaan foodo badan way iska foodeen hiblaahi saas waay saas waay inoo kale inay yidhaahdaan wax ku dhiirigeliyana aysan helin inay waxbarashadeeda sii wadato guurkaas la ajligeedna ay iskuulka uga tagto laakiin hadda waxaa jira gabdho iyaga caruur leh iskuulka sii dhiganaya waxbarashadoodana sii wado ilaa up to form four dhiganaya laakiin waagi hore lama arki jirin gabdho intii la guursaday waxbarashada dhamaysta iyagoo caruur wata inay waxbarashada dhamaysta lama arki jirin maamulaha iskuulka jubba ayaa tilmaamay in maamulka iskuulka ay dhibaato ka haysatay in ay qaybiyaan agab hay-aduhu ay siiyaan iskuullada oo loogu talagalay gabdhuhu in ay xirtaan xilliga ay ku dhacdo caadada oo marka ay isdhahaan u qaybiya gabdhaha ka dareeri jireen fasallada iskuulka xishood awgiis agabkaasi ayaa hay-aduhu u qaybiyaan iskuullada si gabdhuhu aanay uga fakerin kharashka marka ay iskuulka joogaan wuxuu sheegay in markii dambe ay keentay in maamulka ay soo xulaan gabdhaha da-da weyn ee dhigta iskuulka sidaasna ay gabdhaha ay ugu qaybin jireen wixii ka horreeyey intii aan macalimiintan aan la keenin dumarka ah kuwaas oo hadda iyagu buuxiyey baahida gabdhala-aanta lana socda xaaladda gabdhaha kale duruufaha gaarka ah gabdhaha khaaska u ah oo kaleeto inaynan ogaanin gabadh haddii xanuunsato kaleeto si mubaasharata in gabadhii loogu macalimadii loogu diro oo ay laga yaabaa gabadhan gurigoodii ha loo qaaday inay amar ku bixiso waxay ka ogaatay daraaddeed iyadu inay tidhaahdo baristimool iyo biyo yar bay u baahan tahay saaka mayna soo quraacanin buskud yar iyo biyo yar bay u baahan waxyaaba fara badan annagu aanan ka ogaan karin baa jirta marka waxyaabahaas oo dhan bay naga caawiyeen dhiirigelina dee gabdhaha way u noqotay oo gabdho badan ba hadda laga yaabaa inay macalinimada jecel yihiin baynamaa markii horeeto ay aaminsanaayeen aslam macalin inuu nin uu yahay horta xaqiiqatan marka la dhaho waxaa laga yaabaa gabadhu wixii ay fasalka ku dhex fahmi weyday iyo macalinku markuu sharxayo gabdhaha intoodaba inay ka cabsadaan macalinka ninka ah oo aynan kasoo daba tegin baynamaa aad arkayso wiil xafiiskii macalinku isoo fadhiya buug la daba wato weydiinaya waa laga yaabaa inaadan awal horeta aad u yaraan jirta hadda waxaad arkaysaa gabdho dhan oo socda maxaa dhacay macalimad hiblaha rabnaa ku dhahaya mar waxaa isleen arrimahoodii hoose iyo waxay fahmi weyday iyo wixii oo dhan meeshay ku xalistaan taana dee natiijaday kor usoo qaadaysaa inta badan darajaadka baasidda iyoiyo dhibcaha badan gabdhaha ku badan gabdhaha wax ka dhiga iskuullada iyo jaamacadaha kismaayo ayaa waxay ka faa'iidaysteen tababar macalinimo oo laba sano qaatay kaas oo ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada jubbaland hay-adda mercy crobis iyo jaamacadda kismaayo sahre taraar waxay ka mid tahay toddoba gabdhood oo macalimiin ka ah jaamacadaha magaalada waxay kulligood dhigaan kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha jubba iyo jaamacadda kismaayo saharo oo horey uga baxday kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jubba waxay wax ka dhigtaa isla jaamacaddii ay ka baxday maamulka jaamacadda ayaa usoo xulay in ay noqoto macalimad waxay ka hadlaysaa fahamka gabdhaha macalimiinta ah iyo qaabka ay u dareemaan duruufaha gabdhaha qabsan kara waxyaalo badan xalinay oo kamid ah in gabdhaha yacni ayaa tahay in ugu faanaan gabdhaha qaarkood ay dhaan hataa macan sidiinoo kale rabnaa inaan noqono ama gabar markaan aan weydiiyo camal maxaa rabtaa inaan dhaho camal waxay dhihi sidaadoo kale aan rabo inaan noqdo camal oo inaan macallin noqdo oo kale yacni marka aanay ugu tusaale qaadanaysaa marka waxyaalo kale waxaa kamid ah hadda waxyaalo ay gabdhaha u baahan inaa jirto oo macalimiinka iyo macalinka macalinka ay u sheegin karin su-aala laga yaabaa oo ay iyada dhibtay ama ay garan weysay macalin marka waxaa laga yaaba inay ka xishooto markuu xafiiska imaado oo kale laakiin annaga gabdhaanahay inay noo imaataa laga yaaba inay weydiiso wixii ku adkaado waxyaalo kale hataa oo bannaanka hataa waxay garan weyso inayna weydiisaa laga yaaba ay dhahdo waxaas noo sheeg marka waxaasaan iskuul kusoo kordhinay oo inay yacni gabdhaha ay annaga noo imaadaan oo mar walba ay dhahaan wax walba yacni ay nagala tashadaan agaasimaha waaxda tacliinta sare iyo farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali ayaa rediyow ergo u sheegay in gabdhaha macalimiinta ah la helay kadib tababar loo sameeyey iyagoo ujeedku ahaa in ay soo baxaan tiro gabdho ah oo ka mid noqda macalimiinta iskuullada kismaayo gabdhuhu way ku yaraadeen saaxada waxbarashada ama midda ay waxbaranayaan ha noqoto ama midda ay waxbarayaan ha noqotee laakiin hadda waxaad moodaa alxamdulilah inay kor soo kacayaan dhiirigelin iyo iyo guubaabo badan kabacdi waagi hore aad bay ugu yaraayeen iskoolada waxbarashada way ku yaraayeen weliba dugsiyada sare inay macalimiin noqdaan aad bay u yarayd laakiin hadda waxaad moodaa inay aad u soo siyaadayaan dugsiyada sare gabdho badan baa hadda wax ka dhiga waxaa kaloo jira gabdho iyaguna kusoo biiray jaamacadaha oo jaamacadaha macalimiinka ah marka runtii hadda waxaa la odhan karaa kudayasho aad u fiican iyo horumar aad u fiican oo dhanka waxbarashada gabdhaha ah ayaa soo siyaaday meel fiican ayay maraysaa insha allahu inay intaa kasii kororto oo horey u maartana waa rajaynaynaa haddii alla idmo mushaarka ay qaataan macalimiinta iskuullada oo aan badnayn wuxuu u dhexeeyaa boqol doolar ilaa laba boqol iyo konton doolar waxaana lacagtaasi bixiya maamulada oo ka qaada ardayda wax ka dhigata iskuullada fawsiye cumar redio ergo nairobi aad ayay u mahadsan tahay fawsiye cumar barre halkaad weli nagala socotaana dhegaystayaal waa ergo haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha magaalada jowhar waxaa inooga soo diyaarisay waryaheenna maryan sheekh cabdi
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle barnaamijkeena dhakhtarka raadiyo toddobaadkan waxaa marti noogu ah doctor xuseen xasan geedi oo ka mid ah dhakhaatiirta da-da yar islamarkaana ku takhasusay cudurada guud doctoorka waxa uu ka howlgalaa xarunta bunda bolyo clinic ee ka furan magaalada jowhar kusoo dhowaaw ditore barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo radio ergo aada marti ugu tahay in hadba su-aalo ay kusoo weydiiyaan bukaanada waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay radio ergo waxaana idinkaga mahad celinayaa barnaamijkan oo aada ay bulshada ugu baahan yihiin oo ah in caafimaadkii dadkii laga wacyigeliyo oo caafimaadka dhakhaatiirta la weydiiyo marka waa idiin mahad celinayaa asalaamu calaykum radio ergo waa idin salaamay daktarka waxaa weydiin lahaa lugaha dhiig maxaa keenaay oo habeenkii hurdadu toddoba saayaga imaanaysaa annagoo jooga magaalada baydhabo oo magaceeda cali mukhtaar maxmuud oo ku nool magaalada baydhabo raadiyo ujo arrimaha biniaadamada salaamta waa idin salaamay waa maxadsantihin wuu mahadsan yahay cali hurdada oo qofka ka tagto horta waxyaabo badana keeni karo waxaa ka mid ah qofkii cudurana way keeni karaan waxaa kaloo keeni kara waxyaabo qofka uu sameeyo sida qofkii oo maalintii hurdadiisii inta badan uu maalinta hurdo waxaa kaloo ka mid ah waxyaaba uu isticmaalo qofka hadduu waxyaaba isticmaalo oo kale ama muqaadaraad ama waxyaabo kale uu isticmaalo haddii qofkii asaga uu la qabtay uu adaptation la sameeyo kale waa keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo cudurro loo yaqaano sleep disorders oo ah qofkii inay hurdada ka tagto oo waxyaaba inta badan maskixiyeen ah waana wax ka mid ah cudurrada inta badan oo psychiatriga ah oo xoogaa dhimirka dhimirka marka waa arrin marka u baahan in dhakhtar dhakhtarka loola tashto qofka bukaanka ah inuu dhakhtarka u tago markuu waxyaabahaasoo kale isku arko uu yimaado kadibna uu wareesto kadibna wixii daawaa iyo wixii loo baahan yahay la siiyo todoba saac hurdada la-aantaas waxaa keeni karo cuduradaas aan soo sheegnay iyo qofka inuu waxyaabihii cudurada ka baxsanaa sida inuu qofkii la sameeyey laqabsi amba habeen maalintii oo dhan uu hurdo kale qof maalinta hadduu hurdo habeenkii hurdada inay ka tagto waa laga yaabaa inuu filim fiirsado in waxyaaba kale uu ku dhafro muhiimadda ugu weyn waxa waaye qofka in la ogaado in cudurka uu qabo iyo inay barnaamijyada waxyaabahaas ay ka keeneen ay u keeneen hurdo la-aanta waa tahay waa mahadsan tahay ditore asalaamu calaykum waa inuu salaami ergo magaciisu waa shibcaal axmed waxaan joogaa gobolada dhexe waxaan weydiinayaa darka maxaa dhiba ay u keeni kardhaa hablaha daawada ay marsadaan jinsigooda maxaa dhiba ay keeni kardhaa daawada daawadan hadda laysku casaaseeyo waani salaamaya dhamaanti walaalo way mahadsan tahay gabadhan joogto gobolada dhexe shamis su-aasha ay weydiisay oo ahayd waxyaabaha maxaa keeni karo dhibaatooyinka ka imaan kara dumarka waxmarsada oo iscadeeya jirkooda waxmariya horta jirka maqaarku waa xubin muhiim ah oo difaaca jirka ka qayb qaadata sababtoo ah ilaahay wuxuu nagu sameeyey in waxyaabihii jeermiska ah ilmaaragtada ahaa oo dibadda kaga imaanaya qofka oo jirkiisa geli lahaa isaga waxyeelayn lahaa inuu ka difaaco maadaama qofkii ay jirkii ayadii jirka ay waxmarisay waxaasna ay keeneen jirkii inuu nusqaamo amba uu baaboo ilan maqaarku wuxuu ka kooban yahay lakabyo badan lakabyadaas marka daawadu waxay samaynaysaa lakabyadii ay baabi'inaysaa maqaarkii waa daciifaya qofku wuxuu u nuglaanayaa marka inay ku dhacaan waxyaabihii infectionka ahaa sida waxaa ka mida waxaa ka mida folonculitis waxaa ka mida rosea waxaa ka mida agnia waa cudurro badan oo qofka ku dhici karo haddii uu jirkiisa uu mariyo daawooyinka si uu isku caddeeyo amba maqaarkii uu fiiqo waxyaabahaas waxaa ka mid ah xataa waxaa ka mid a qofkii inuu jirkiisi gaduuto waxaa ka mid a wejigii oo kale inuu ka gaduuto waxaa ka mid a qofka inuu xitaa dhaawac hadduu soo gaaro uu bogsan waayo intuu ku bogsan lahaa markii uu maqaarkiisa uu nadiif u yahay intuu ku bogsan lahaa in ka dheer inay ku qaadato sidoo kale waxaa dhici karo dumarka uurka leh inta badan inay marsadaan daawooyinka oo ay jirkooda ku fiiqaan inta badan waa horta daawooyin badan oo effect canuga u geynayaa jiro oo iyada ka gudbaayo maqaarkii ka gudbaayo u tegaayo canuga sidaa awgeed waa inaysan marsanin ay iska daayaan quruxdana waa tii ilaahay siiyey inay intaa ku kaaftoomaan intaasaan dhehi lahaa asalaamu calaykum magacayga waa xuseen ibrahim yuusuf waxaan jooga sabeelaa dhexe waxaan isku arkaa tinkayga tinta oo madaxayda ku taalo oo maarata qaybna dheerdheerka qaybnagaa gaaban tahay haddana ladeyni gidaar waa weynaan ayaga ay ku taalo labayo toban sano camal sidaas iga taa marka tabtarka waxaan weydiiyaa waxay macnaha oo ku daaweynaya xuseen waa mahadsan yahay tinta cudurada ku dhaco horta oo keena tinta inay baaba'do amba inay gurmato ay gogo'do waxaa ka mid ah infection ku dhaco madaxa oo madaxa ku dhaco loo yaqaano fungal infectionis oo tenea cabitis la yidhaahdo infectionkaas wuxuu keenayaa madaxii inuu gogo-o oo tintii ay fuqfuqdo taana marka waxaa keeni karo waxyaabaha sida nadaafad daradoo kale keeni karo in qofkii madaxiisa wasaq ay ku dhalato waxaa kaloo keeni karo cudurada kale oo ka mid ah sida qofka hiridit oo kale waxaa hiridit hadday yihiin oo dhaxal uu kasoo jeedo bidaartu way ku imaan kartaa taa marka ayadana daawadeeda waxay noqonaysaa in qofkii amba uu inta badan daawo daawo ma lahan uu dhakhtar u tago amba inuu sameeyo tintii inuu soo abuurto oo tintii higher transplantation wax la yidhaahdo hadda inkasta oo ay soomaaliya ay ka jirin haddana wadamada caalamka waa laga heli karaa waxaa kaloo keeni karo infectionka infectionkaasna wuxuu leeyahay daawooyin la isticmaalo ayadana waa inuu dhakhtar u tagaa uu la kulmaa daawooyinkii saxdaa si loo soo siiyo waxaa kaloo keeni karo nafaqa darada nafaqa darada iyada laftirkeeda waxay keentaa tintii inay gurgurmato ay gogo'do sidaa awgeed waxaa kami waxaa la yidhahdaa mal nutrition la yidhahdaa marka nafaqa daradaasna way keeni kartaa waxaan doonayaa aniga oo ah garaad cabdullaahi saqal inaan mataqaanaa redo ergo aan weydiiyo su-aal caafimaad waxa weeye dhakhtarka talaadada iyo jimcada barnaamijka ka baxo aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waana wanaagsan yahay waxaan doonayaa inaan su-aasheeda ka dhigta caafimaad su-aasheeda caafimaad aan weydiinaya dhakhtarka waxaa waaye cudurada afka ku dhaca gaar ahaan efidka maxaa keena maxaas u daawo ah intaa baan dhakhtarka weydiinaya mahadsanidin cabdullaahi wuu mahadsan yahay cudurada ku dhaco afka way tiro badan yihiin gaar ahaan ceridka waxaa ku dhaco wax loo yaqaano cudurka loo yaqaano gingivitis gingivitisna waxaa waaye waa afkii oo burbura oo inflammation wax la yidhahdo caabuq wax la yidhahdo uu ku sameysmo caabuqaas ciridkii ku sameysmaa ciridkiina waa gaduudana laakiin caabuqa waxaa ka horeeya wuxuu kasoo bilaabanaa nadaafad darra afka ku timaado nadaafad darradaas afka ku timaado ilaan qofka raashinuu cunaa raashinka sida afka oo kale waxaa laga helaa wax loo yaqaano ilmo aragto tiro badan ilmo aragtadaas tirada badan oo jeermiska ah iyo waxaa isla falgalayo raashinkii qofka uu cunay markay isla falgalaan meeshii waxaa ka dhalanaya in wax loo yaqaano balaag wax la yidhahda inay sameysmaan balaagaas markuu sameysmo qofkii haddii uu cadaysan waayo amba afkii uu nadiifin waayo waxaa dhacaya meeshii inuu caabuq ka dhaco oo dagaalan jirka uu kusoo qaado oo inflammation caabuqaas uu ka sameysmo deenkii dib ciridkii uu burburo ciridka markuu burburona waxaa dhici karo xitaa ilkihii oo kale qofkii inuu ka daciifo oo ciridkii uu fuqo oo iligtii qaybtii koro oo bayska ahayd oo ciridka ku dheganayd inay bannaanka usoo baxdo marka dambena iligtii ay ka dhacdo amba ilkihii oo sidaas ay uga daataan marka marka waxaan dhihi lahaa qofka hadduu waxyaabaha sidaas ku arko inuu afkii nadiifiyo inuu afkiisii ka warhayo una tago dhakhtarka ugu dhow uu heli karo si uu ula tashto uu waxaa kaloo keeni karo wax loo yaqaano nafaqa darada oo aan wada ognahay ayadana nafaqa daradana waxay keeni kartaa afka inuu burburo afka keliya maahe xataa faruuriyihii oo kale inay dildilaacaan oo ciridka keliya maaha faruuriyihii inay dildilaacaan marka waxaan dhihi lahaa waxyaabahaasoo kale markuu isku arko uu dhakhtar uu la kulmo ula tashto si uu siiyo latalinta ugu fiican iyo daaweynta ugu fiican dhegaystayaal saaxiib bayaal intaas waxaanu inooga idlaaday barnaamijkii dhakhtarka raadiyaha oo maanta oo marti noogu ah aditoor xuseen xasan geedi oo ah aditoor ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka howlgala xarun gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo bunda bolyo clinic oo ka furan magaalada jowhar intaa ayay inooga eg tahay
waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaq ah sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dadoo la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay shir socday saddex maalin oo looga hadlayay ganacsatada iyo dhallinyarada fikradaha haysta lagu kulan siiyey si ganacsiyadooda yaryar ay maalgelin ugu helaan kulanka waxaa sidoo kale lagu soo bandhigayay kheyraadka uu leeyahay dalka agaasimaha wasaaradda beeraha soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud ayaan qadka telefoonka ku wareystay shirkaa ujeedadiisu wuxuu ahaa yacni maalgelin in horta shaqo abuur u ahay dhalinyarada si shaqo loogu abuuro marka xiriir waxaa la sameynaya ganacsada yaryar oo soo kacday iyo muxuu ahay yani dadka weli shaqo la-an baa fikrad fiican haay sidii la isugu xiri lahaa waan gartay si ay muxuu ahay ugu dadkaas maaragtay qofba fikirkiisa yar inta la dhegeysto lagu geesanimo geliyo oo lagu muxuu ahay lagu geesanimo geliyo tacabkooda inuu kordho marka taasaa gobollado dhan from north south adigu waxaa la isugu yeeray dalkao dhan meelay ka joogaanba yani muxuu ahay waxaana laga rabay in muxuu ahay yani qolaba waxay soo saartay businesskooda base magaaladii waxaa bilowday warshado yaryar oo waxaa simiday juice sameeya kuwa caanaha yokarka sameeya kuwa shiraabyo kala duwan sameeya kuwa kalluumaysigaa soo kacay waxyaaba badanaa soo noolaaday marka waxyaabahaasay ahayd in laysku xiro bangiyadana loo yeero maaragta si ay yani bal u geysinimo geliyaan u baraan shuruucda ay wax ku qaadan karaan si adigu si guud maaragtay waxa waaye shaqo abuur dhalinyaradii oo muxuu ahay ama badda ama xoolaha ama beerta meeshii wax looga abuuri karo in shaqo laga abuuro si maalgelin yaryar dhalinyaradii jaamacadaha ka soo baxay qof kasta takasuskooda inta la isu ururiyo loo maalgeliyo hadda suuqa la raadiyo oo beeraleyda waa la organisaarey ilaa talyaaniga la geeyey badeecadooday qaadeen waa waxaa lasoo tusay maaragtay bal suuqyada kale iyo sida loo sameeyo marka waa adigu nuuc geesigelin lagu wada dhinacba maara dhinac beero iyo dhinac yani marmadaas si guud macro macro yani si weyn loo organisaareyna dadki si ay u dhaqaaqaan waan gartay agabyada aada ugu talagasheen ama hadda ganacsiyada aada aragteen oo aad ganacsigooda aada u iibgeyseen dibadda ama aad uga fakarteen in ganacsigaas loo iibgeyn karo suuqyada caalamka waa kuwe yani ilaa hadda waa muuska waa sisinta waxa waaye liima dhanaanta yani furutiska kale oo amnaa gooniyaan u raadina laakiin hadda saddexdaas dalag ayaa waxay soo gaareen inay suuqyada dibadda tagaan waa kuwee dalalka aada heshiiska la soo gasheen ama haatan loo iibgeeyo dalagyadaas
yani horta dalagya weyn matalan hadda digirtaa la iibgeeyaa yani muxuu ahay saliidoo shiidanaa la iibgeeyaa sijintaa la iibgeeyaa macnaabaha waxaa waa socdaan laakiin waxaa la rabaa suuqyo waaweyn oo lagu xirmo suuq raadinaan ku jirnaa si beeraleydii ay shaqo ugu noqoto maaragtay wadanka dhaqaalihiisuna usoo kacaan
maxaa soomaaliya ka hor taagan inay samayso suuq ayada ay leedahay oo sida dalalka deriska ah waxaa kaloo shirka lagu bandhigay hadda meelaha ugu muhiimsan ee wax laga loo iibgeeyo inay tahay turkiga dalalka aada raadinaysaan ama aada awoodda saaraysaan waa kuwe dalalka yani horta waxa waay turkiga iyo waxa waa suuqyada cusub talyaanigu waa lasoo raadina waa suuqyadii horow ahaa midda kale wadamada deriska de control maleba muxuu ahay waa isu furannahay badeecadooduna waa nagu socotaa daynuna waa ku socotaa marka
cudurkan ebola waa cudur uu keeno noole ilmaqabata ah oo la yidhaahdo virus cudurkani maahan cudur hadda adduunka ku cusub cudurkani ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii ayuu ahaa marka horeo la helay ilaa iyo markaasna cudur dilaac ayaa ka dhici jiray wadamada afrika khaas ahaan billa caleyka taxadarka sameeya horta marka horeyse gaarsii qolooyinka caafimaadka ah ee arrinkaas ugu talagalay gaarsii in qofkaas uu ka yimid meeshaas qaraabada u badbaadisid qoyska u badbaadisid waa khasab qofkaas in la geeyo rugta caafimaadka oo daryeel loo bilaabo haddii aad qarsatid soomaalida waxaa tiraa waxaad qarsataa waa ku qurunsadaan waxaadan ogaataa adigan unu kugu dhacayo guriga dadka joogay uu ku dhacayo sababta waxa weeye haddaada taxadirka u baahnaa oo ahaa inaad maaskigii gashatid indhihii daboolatid had iyo jeer gacnaha saabuun ku dhaqtid qofkaas aad karantiishidoo meel gaara aa ku haysid dharka uu asuu saxaradii wuxuu ka gaareen aadan adigoon glovis gacmogashiga loogu talagalaa qaban macnaha taxadirkaasi hal meel hadduu ka khaldamo waxaad ogaanaysaa qoysku gaarahayaa qaraabadii soo booqatuu gaarahayaa waddanka dhan buu ku faafahaya marka taxadirka koowaad waxaa la rabaa qofka inay horta ku sinaato oo qofka hadduu meeshaas ka yimid uu sheego oo asagu uu karantiilkii la gelsho qofka labaad wax weye qoyska hadday arkaan ayaguna degdeg inay u geeyaan qofka calaamadahi haddii lagu arko waa in goobta caafimaadka la geeyo taas waa qodob qodobka labaadu jira waxa weeye dadweynaha soomaaliyeed waa inay kalsooni ku qabaan shaqaalahooda caafimaadka waa inay shaqaalahooda caafimaadka ay la shaqeeyaan haddii kale waxa weeye cudurkaani waa cudur la dilahaya haddii qofkaas uu dhinto waa in shaqaalaha ay dadkeenu kalsooni ku qabaan shaqaalaha caafimaadka ee loo tababaray habka loo duugo loo diyaarsho qofkaas meydka ah waa inay ogolaadaan walaalayaal waxa weye habka annagu waan isticmaalnaa waan meydka u dhaqnaa waan meydkeenna u duugtanaa runta waxa weeye khatar weyn weeye khatar weyn weeye oo u baahan in gadaal loo fiirsho khatar weyn weeye oo u baahan inaan taxadir xoog la ka samayno war cudurro badani oo qofka u dhintay qofka dhaqahaya iyo dadka duugahayuu u soo gudbaa kamana warqabno walaalayaal kan waa ka gedisan yahay kan waa mid hadduuna soo dhex galo khatar weyn oo keena
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kastaa lixda ilaa toddobada fiidnimo
diintan furqaanki duunyada nool dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye dalkan ii dadkan diintan furqaanki duunyada nool dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye dalkeen faylahaw daayinkaina siiyey dabeelis isgooshe waliinku doorsadaan deebko eleentiis dhalanko ka duugun lamba dareeraw daldaladaw dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye dalkeen faylahaw daa'inkaina siiyey dabeelis isgooshe waliinku doorsadaan deebko eleentiis dhalankoo ka duugun lamba dareeraw daldaladaw dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye baddii deenka hayti malaykii deebalaay odowkoo daldalaw dubadaw karsada sunku kudeedii dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye waldaneeyo dowliin baanaye
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadeydii erga waa